hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa ka digtay in laba boqol iyo lix iyo soddon kun oo qof ay u dhiman karaan xanuunka covid sagaal iyo toban waddamada yurub ilaa iyo kowda bisha disembar iyadoo dadka xanuunka qaadayana ay sii badanayaan dadkii tallaalka qaadanayana ay yaraanayaan guud ahaan waddamada yurub waxaa kordhay dadka uu soo ridayo xanuunka covid nteen qaybtiisa delta kaasoo ka faafis badan noocii hore covid sagaal iyo toban gaar ahaan dadka aan weli qaadan tallaalka waddamada saboolka ee ku yaala koonfurta yurub iyo weliba eshiya ayay dhimashadu ugu badan tahay ahna dalalka xanuunku sida xawligaa ugu faafayo warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada london nooga soo diray wariyaha v o eda qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil toddobaadkii aynu soo dhaafnay boqolkiiba koob iyo toban kor waxa u kacay dadka u xijaabanaya xanuunka covid ee sagaal iyo toban waxaana laga cabsi qabaa in dad gaadhaya laba boqol iyo lix iyo soddon kun oo qof ay xanuunka u dhintaan sida uu toddobaadkan sheegay agaasimaha ururka caafimaadka adduunka ee w h o hanisa college wixii ka horeeyay kowda bisha disembar ilaa iminka dalalka yurub waxaa laga diiwaan geliyay inay xanuunkaasi u dhinteen hal dhibic saddex milyan oo qof waxaana covid sagaal iyo toban qaaday dad gaadhaya afar iyo lixdan milyan oo ruux saddex iyo kontonka dal ee yurub ka kooban tahay saddex iyo soddon ka mid ah ayaa diiwaan geliyey kiisas ka badan boqolkiiba toban toddobaadyadii ugu dambeeyey waxaanay u badan yihiin dalalka faqiirka lagu tiriyo yurub agaasima kuluj ayaa sheegay in kiisaskan sii kordhaya ay qayb ahaan sabab u tahay xayiraadaha la dabciyey xanuunka noociisa delta oo ka khatarsan noocyadii hore loo yiqiinay iyo weliba dad badan oo aan ku qancin inay qaataan tallaalka ururka caafimaadka adduunka ayaa ugu baaqay inay dalalkaasi sii dardargeliyaan mashruucyada tallaalka inkasta oo badiba caalamka la qaaday xayiraadihii saarna ayna u muuqato meelo badan inay dadku aamineen in covid sagaal iyo toban uu aada hoos ugu dhacay marka la eego nuquladan cusub iyo weliba cabsi jirto oo ah inay noocyo kale soo baxayaan xeeldheerayaasha caafimaadka qaarkood ayaa aaminsan in aanay fari ka qodnayn dabargoynta xanuunkaasi loona baahan yahay taxadir badan waa kan dr maxamed caydiid hore oo ah dhakhtar soomaaliyeed oo ku takhasusay caafimaadka guud deganna magaalada shafiil wariye cabdixaafidow inkasta oo ay tallaaladii dadkii qaateen badankoodu haddana waxaa jira walaaca laga qabo nuqulada cusub ee hadda jira iyo kuwa iman doonaba sidaa darteed iyadoo qofkii tallaalkii qaatay haddana ahmiyad aada iyo aada u weyn bay leedahay caafimaad ahaan inuu qofku mar walba taxadaro oo uu maaragtay maaska xidho khaasatan marka uu tago qofku meelaha maaragtay dadku badan yahay sida makhaayada wax laga cuno meelaha aroosyada ama xafladaha meelaha dadku isugu yimaado baska markuu raacayo kale boqolkiiba lix ayaa bulshooyinka dabaqada hoose iyo dhexdhexaadka dalalka yurub qaatay labada tallaalba halka ay dalalka qaarkood ku guulaysteen inay tobankii qof ee shaqaalaha caafimaadka ah tallaaleen mid keliya ururka caafimaadka adduunka ayaa waxa kale oo ay sheegeen in qaabka keliya ee looga guulaysan karo xanuunka ay tahay in dhammaan caalamka uu gaadho tallaalku maadaama uu isu socodka bulshada caalamku uu iminka aada uga sahlan yahay waayadii hore tanina ay tahay in sababta uu xanuunka nooca delta ee hindiya ka bilowday uu maanta yahay ka ugu fiditaanka badan adduunka waa kan mar kale dr maxamed ahmiyad weyn bay leedahay in dunida dadka ku nool oo dhan la talaalo waayo maanta dunida waxay noqotay xaafad yacni tuulo yar bay noqotay adduunyadu way isku xidhan tahay si aan yacni taariikhda soo marin bini aadanka ayaa maanta dunidu isugu xidhan tahay dhaqaalihii maxaa la yihahdaa ganacsigii isu socodkii dadka marka ahmiyad aada u weyn bay leedahay in tallaalkii la wada gaadhsiiyo dadkii dunida oo dhan siiba wadamada faqiirkaa ee africa ama asia iyo qeybaha yurub tabari ama latin america wadamadaa aan dowladahoodu aanay awoodi karaynin inay dadkoodii tallaalkii ama u soo iibiyaan ama aanay awoodii cilmiyeed lahayn ee ay tallaal ku samaysan lahaayeen waxaa iyadana lagu sidaan ogahay hay-adda barnaamijka caafimaadka dunidu iyo wadamada maraykanka iyo ingiriisku ay wadaan brogram ama barnaamij layihahdo cofax oo ah wada tallaal dadkao dhan la wada tallaalayo marka waxaan filayaa in iyadana dhowaan mustaqbalka dhow inta badan dunida dadka ku nool uu wada gaari doono tallaalku marka ahmiyad aad iyo aad iyo aada u weyn oon la koobi karin ayay leedahay uleedahay in mar labaad nolosha iyo isu socodka iyo dhaqaalaha iyo ganacsigu uu caadi mar labaad ku noqdo in dadka dunidao dhan la wada tallaalo digniintan ayaa ka timi ururka caafimaadka adduunka iyada oo dhowaan iyaga iyo ururka unisef ay ugu baaqeen wadamada yurub in macalimiinta iminka la siiyo ahamiyadda koowaad ee dadka la tallaalayo si ay dugsiyadu si caadi ah ugu furnaadaan iyada oo dugsiyadii bisha dambe la furayo ayay sheegeen inay muhiim tahay in xiisadaha ay ardaydu ku qaadato fasalada inkasta oo weli xanuunka noociisa dalta uu yurub dhex mushaacahiyo sababtuna waa iyada oo tayadii waxbarashada labadii sannadood ee u dambeeyey ay aada hoos ugu dhacday cabdi xaafid cawil ismaaciil v o a